qeybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay laba ka mid a askartii sida dirqiga aheyd kaga baxsatay weerarkii coosweyne ayaa lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan askartan ayaa lagu kala magacaabaa cali isxaaq maxamed iyo aadan isxaaq cali waxa ayna ka sheekeeyeen wixii ku qabsaday coosweyne iyo xaaladda ay ku sugnaayeen weerarkaas ka hor cali isxaaq maxamed waxaa ka raacay meesha layidhaha beledweyne magaalada beledweyne marka waxaa leegayey xamar xamaraa ka booday waxaa aaday dirdhabo dirdhabaa muddo adii oo saddex bilood labaatan cashe leegu tababaraay dirdhaba etoobiyaan meeshii dirdhabaa laygu soo qaaday garoonka xamaraa layga dejiyay xamaraa waxaa joogay muddo laba bilood soonkii ma soomeynin oo nin tababar ku jira asaaba gaalada ku tababarisa soonku ogoleen military soon no ay ku leedahay no lama ogolo salaada waxay ku leedahay no no no al-shabaab kugu soo gaada salaada military no so sooni salaadba no lama ogola etoobiya soonkana sidoo kale asigana no haddaa soontid waa dhiminaya kuleeya tababar makabax dhibow makabax kartid marka ada muddo intaas waxaan kusoo qaadanay oo saddex bilood iyo labaatan cashaan kusoo qaadanay xamara imaanay xamar waxaa joognay muddo laba bilood ah labadii bilood markaa dhamaysanay xero maslax ada muddo laba bilood markaan joognay ay noo imaaday gabar fanaanida inta noo imaaday xoogaa hees noo qaaday ciidanka biri moraalka loo dhisaa camal hees noo qaaday meeshii ada coosweyne ammaanay coosweyne maalintii kowda imaadayni waaba magaalo iska cadloo wax joogi lahenabeed shacab hataa ma joogin salaad subax ay tahay oo hadda waaga beri shaaca cabnay booyada biyo ay jirisi salaadii markii booyada imaanaysa oo difaacyanta kasoo baxnay booyada aan biyaha aan maxaan ku reedaa nin walbo feel inta gali nin walbo caag wato biyaha la hoorsanaya ururkii kale qarax loogu soo bilaabay qarax markaas jug yiri qarax maxaabaa dhehayni saan u kala yaaceynina annagana oo nagu soo bilaabatay markii xabadda nagu soo bilaabatay xabadda aaday daqiiqada camal ay socoto labaatan daqiiqa camal ay socotona gawaari qarax haddana soo gashay gawaarida qarax meeshii ka soo gashay oo ciidan badan dad badan ka jawaabay marka gawaarisi usoo ordaysi oo loolahay war samali ah war samali ah basaa loolahay oo soo galayba macnaha baabuur qaraxa soo socda samali ahbe same ku dhufa camal baabuurka markaas usoo orday waa soo galay difaaciyaha soo galay marka difaaciyaha markaas soo galayo war waa qarax la dhahayna waa qarxadaade meeshii marka ku qarxay adiga dad badan oo ciidan badanaa ka jabaaday oo ugu yaraan aday sagaashan ruux camal eh hal mar wixii garaafeyo dhaawacmay iyo wixii dhintayba hal mar ku garaafeyo meesha meeshii marka sagaashan ruux ku garaafooda baabuurka qaraxa oo soo galay iyagana waa daba joogan orday kusoo galeen marka ord markay kusoo galayaanba dhexday ka galeen ciidankii dhexday naga galeen dhexda markay naga galeen dhoonna itay ugu oday dhoonna itay ugu oday nin walbow meeshuu u jabay ugu orday marka wax dib iskuu soo laabtay maleh macnaa dhaawaca meeshii ay yeelay meydkii wixii dhammaay meesha kul ah xashabaab oo ku heray adiga markii anaga labada dhinac marka oo u didnay labada dhinac u jabnay nin walbaba meeshu u jabay dib uma soo laabanin dhaawaca kaa dambey miida kaa dambey soo qaada lama dhihin hortaana u siihayn anaga hurunta ka tirsanay hurun koobaad waxaa ka tirsanayay urur koobaad sii nuur ka mid ah oo suuli tale oo tale hurun u yahay dib wax soo laabtay male aday meesha laba hoobiyo meesha rakabneed gawaaridii bartiga aasho oo meeshiilin maclaakiisaadkii booyada markii biyaha keentay kiiga oo rasaas dhahay waxay dhammaay meeshii ay yeeliina iyo labadii hoobiyo rakaabneed oo rasaastoodii hataa inta lasoo bixisaan loo agdhigay iyo ku jirto baalkii saduuqa ay ku jirto bartiga looga tagaaday wax baabuurkuma soo badla anaga lugtaan le kusoo baxnayba marka hore horta xabadda markii socotay laakiin baabuur qarax markiina soo gashay oo meeshan inta laga baaba-ayna markaana ord kusoo galeen soo jabsadeen oo xerada dhan soo jabsadeen waa arkay aniga waa dhammaystirtay marka inay maxaa ku radaa lugtayda inuu ku fakada moogi meeshaan inaa xabad rag laskaga celi karin anaga oo badan oo keligaan ahayn lugtayna ku baxsanaaday toosoo u baxnay dib uma soo laabanino ma tashanino ma dhihin maxaa ku radaa aan laabano dhaawaca gadaal naga jiro meyda gadaal naga jiro dib aan u laabano sidii dhamaa naga jirta dib looma dhihin mar haddaa la jabay wax iswareystaba lama arkinba alcadkiaan xilli fiid adi oo shan saac camala imaanay alcadkaa ku berinay salaadii waaga magabirayan haddana qalabkaa ka soo qaadana waa soo baxnay midaana dhahay meesha joogo ilma elitri lagu soo tababaray oo xakumay meesha jooga waxaana dhahay joogo badarkaana lii karana badarkaana wax ka cunaysiin joogo saa dhahan badar ma sugi karnaba toosa usoo baxnay ceelkowsar meelira amaanay ceelkowsartiyaa galabtii ada orax magi dhaca imaanay ceelkowsartiyaa ku bejinay xoogaa joognay ku nasanay salaaday waaga haddana markuu biri habeen ku birin salaadaa kasoo baxnay aadaybaala imaanay aadaybaal ammaani kor iska joognay anagoo aadaybaal maalinka iska nasanayno iska joogno ilahi waaba iga soo badbaaday anoo caafimaad qabo aan dhaawac bataaloon ilahi iga soo bixi ilahina waa keenay taas ilaah lagu mahadaya boocaa imaaday waa liiga soo dhaweeyey aadan isaaq cali cismaan waxaan ka tirsanay guutada labaatan shanaad waxaan ka hoosgelaynay deegaanka oo cusweyne siday wax u dhaceen markaa kaaga sheekeeyo waqti oo subaxa labaiy tobanka camal markaa tahay waqtiyaas camalaa nala soo galay markaan la soo galay aniga hadda hanta kula hadlayo gaare ayaan gaadhiri ka ahay mala joogan gaariga meel xagga ka joogay marka waqtigaan markaan la soo weeraro noola soo galay marka hore gaaro qaraxna soo galay gaaro qarax marka uuna soo galay oo maxaan ku dhahaa ciidankii uu kala duday markaas iyadana waa meel iska fadhi yar kale anaga iska sheekeysanayni waqtigaas iyada aniga waa fakada marka gaariga fuulandahay yarkayga oo gaariga daruurka ah ayaa ka cararay anigana isla marka waa ka fakada waa ka cararay marka waxyar kadibna waaba anaga waa sida badan waa nala jibi anagoo bilaa qorlaan iska bilaa kawalaan iska iska cararnay oo soo baxnay wax balbareema hadda aan ogsoonayna ma lehaatee ma lehen wax hadda weerari waxyaabahaas hadda wax nagu jiro ma lehen joogto qaraxa marka iyada horta waxa markay agtaada ka dhacaan marka wax yar ka fogata wax walba markay kalihiin aad sheegi kartaa mugtay laakiin wax markay agtaada ka dhacaan meel kasta waxa ma fahmaysid mugtay annaga jugta markaan maqlayni markii nala soo galay isku mar ay noqotay waxa kala dibay malaan markaa jugta dhacday isla markaba hore nagala soo galay markaa nala soo galay marka waa baraxnay ciidanka waa dadka qaar waa iska jiifeen waa iska hordaayeen dadka qaarna waa maxaan ku dhahaa quraacda waxaasa la iska suga waa la iska wada jiifiy gaaraga markuu soo socda annaga meesha haddaan jooga kama dhicin waxyaroo maxaraka annaga nagu dheganeed soo galay uu kasoo dhacay markuu soo socda annaga waa meel meel iska fadhiyo iska sheekaysanayna mala arkayna xambado wax wax bay ku rideen annaga laakiin xambadana oo ciidanka iska ridayeen la ahayd ma xero kale annaga isla ciidankaan isla meesha deganaa ciidanka la jooga ahay xerada xerada ayaga deganaan gaaraga soo galay anaga kaas markay qarax meesha ku dhacayo gaaragaada dhehnin caad waxaa na soo galay jugta markaan maqalnay wax badan aa dareen waa cabsi badan aa dareen boor iyo wada waro iyo wax dhanay wada noqoto waa fursad fiican oo moon aan ku fiirsano una lama siininba marka gaaraga fuule waxaa bay ka cararay oo isla marka lugta ay ka qabsatay darawalkii darawalkaa dhaawacmay darawalku dhaawacay darawal gaari waa ka fakaday markuu ka carar gaari marka darawalka ordaya anaga marka marka fuule markuu darawalka ordaya isku mar noqotay isla markaa iskii soo degay waa kasoo cararnay nafsada kasoo angala soo badaysay waa iska soo baxsanay annaga waxaan cararnay dhanka calleera xaggiisa u cararnay calleera soo aadnay calleera markaa imaanay ciidankii kala ka baxo ka guuri marka dambeysa tooskaana oo soo baxnay waa soo dayn ilaa iyo waxaa iskagu soo luweynayna hiiraan ilaa iyo waxaan soo luweynaya muuqakore ilaa ka imaanintaasa soo luweynaya anaga qaraabadayna waxaan wacnay lacaga noola soo diray markaa lacag noola soo diray meeshii markaa ka loo naaran idoo wax joog aan lahayn oo magaalka dhan la kalta tagaa imaanay markaa dambeysana waa waa iskii soo tagna waa kasoo lugeyne ceelaara kasoo lugeyne deegaan dhul oo waxaa soo marayna oo bacaade waddankaas hadda anagu ma kala garanayno xeebta xaggeeda ma aadin waxaan iskii soo aadna tooskaan iskii soo baxan dhul waxaan soo marna oo wada saxare markaa dambaysan waxaan soo galna dhul wada cariiri sida badan oo macnaha wax deegan oo joogaan lahayn markii dambeysa qalci aan soo galnay saa usoo soconay nagaarata iskii soo dhex soconay markii dambeysa waxaan ku imaanay moqokur moqokur markaa imaanay gaari la soo raacnay cusweyne ilaa iyo moqokur luga ku imaanay ceelare markaa imaanay meel casir aan ka qaadanay ilaa ceelare cusweyne waa iska kawaloonayna anagoo kawalaan bilaa kawalaan iska soconay markaas iyada waxaan ahayn afar qofaa meesha ku baxnay moqokur laba iyo toban qofaa ku imaanay ceelare iska soo raacay may cusweyne islama joogin afartaana iyo sideed qof oo sii joogtay iska soo raacnay oo ceelare sii joogtay xasan sheekh maxamuud ninkaas been uu ka sheegay been uuna ku hadlay maxaan hadda maxaan ka dhihi lahay ummadda soomaaliyeed daayarta yaan la qaldan sida hadda annaga noola qalday camal yaana loo qaldan sida badan daayarta hadda u joogto dhalinyarta ah sida badan hadda waa waa la qaldaa aqlagoodana maxaan ku dhaha waa iska lacagoo waddankeena wax yar waa iska yara daruufaysan yahay balse marka wuxuuna been u sheegay lacag badan aad ilsinaya waxaasuu ilmaha kusoo xero gashaday been uu sheegay gaarayaashii hal gaari oo lagala carara ma lehen waxaa walaa ciidamo korkorleeye kuu macaawsleeyo joogay walaa annaga joogni qof hadda nafar gaari la fakada ma lahan gaarayaashan dhan sida badan waxaa wada saarnay qorya wada saarnay qorya hal qori oo laga furto ma lahan marka nin walba nafsadiisu meeshuu ku faka karo ku fakaday meeshuu oo macnaha nafsadiisa la mari karo oo raadsaday wax gaar oo maxaan ku dhaha meesha lagala fakada ma lahan oo lagala cararay baabuurta dhan mujaahidiinta qaadatay meesha niyow sida badan asxaabta sida wax badan horta waa waa ku ba'an xabadda tay socota ana ka fakadaan gaas ugu baxna anagoo oo afar ah markii macnaha oo inaa xaaladda ay sugnayn aan raagnay wallaahi ciidanka waa dad badanaa meesha ku joognay saddex kun camal meesha waa ku joognay waxaa kasoo fiigay wax yar waaye sida badan boqolkiiba sagaashan waa ba'een wax oo nolosha lagu qabsaday iyo waxay noqdeen iyo wax dhintay coos weyne wax allaale wixii ka dhacay jab oo weligay saas u dhacay ma arkin waxaan ugu baaqayaa maxaan ku dhahaa dowlad iyo shaqadeeda hadda ay macnaha maxaan ku dhahaa rajo dambe ay ka qabaan rajo oo dambe dowladda ma lehen waxaan leeyahay ciidanka aan kasoo tagay waxaan leeyahay ina maadaama maxaan ku dhahay meeshaas dambe ayna sii joogno iskiisoo wada baxaan inkastoo hadda maxaan ku dhahaa oo hadda ay sida badan ay wada rajaynayeen inay soo baxaan ayaga sida badan ay wada rajaynayeen marka waxaan leeyahay inaad gaaladaas kiisoo tagtiin oo maxaan ku dhahaa aad xoolihiinni wixiinaad iska dhaqaaleysatiin sidaasaan ugu baaqaya waxay guulli waxay qabsadaan malan haddee guulli waxay qabsadaan waxay iska celin lahayeen marka cowsina lagu soo weeraraya waxay iska midkaana iska difaaci lahayeen marka beentii waxaas yayna ku dilan xashi sheekh waxaan dhihi lahay xashi sheekh nin maxaan ku dhahaa ummadda soomaaliyeed inuu maxaan ku dhahaa uu qalda dhalinyarta da-da jirto inuu qaldo usoo baxay waaye waxaan dhihi lahay beentii wuxuu sheegaya waa iska daayaan dhihi lahay guuluu gaaraa ma lehen